Xaalufinta deegaanka ayaa saameyn togan ku yeelatay duurjoogta ah iyadoona ah dhulkii kaymaha ahaan jiray ee Jubbaland inta badan ay ka yaacday duurjoogtii ku noolayd kadib markii dadku ay bilaabeen in ay dhirta jaraan kadibna ay ka dhigtaan dhuxul iyo waxyaabo kale. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa dhowrkii sane ugu dambeysay waday dadaallo lagu joojinayo xaalufinta deegaanka. Agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ah ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland Maslax Mawliid Maxamed ayaa ka warbixiyay saameynta ay xaalufinta deegaanku ku yeelatay duurjoogta iyo qorshaha wasaaradda uga degan ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland.
Deegaanku haddii marka uu xumaado duurjoogtana way xumaanaysaa. Maxaa yeelay deegaanku waa meesha hoyga u ah noolaha kala duwan, waa meesha ay biyaha ay ka helaan, waa meesha ay baadka ka helaan. marka haddii baadkii biyihii ay ka helayeen deegaanka haddii la xaalufiyo si fudud xayawaankii wuu dabargo-ayaa saameyntu ku yeelaa marka waxaa ka mid ah kow inuu xayawaanka inuu meesha inuu ka haajiro oo guuro hadduu meesha hadduu nabadgelyo ku waayo xayawaanka wuu haajiraya sida hadda hore u dhacdayba ugaadha aan lahayn ee dalka soomaaliya runtii khaasatan jubbaland annaga hadda deegaanka hadda aan ku noolnahay wuxuu ahaa meelaha soomaaliya uga ugaadha badan buu ahaa ugaadhanadii way qaxday dhibaato environmentiga iyo deegaanka ku qabsaday awoodii ayay ka kacday deetana waxay tagtay wadamada jaarka sida kenya oo kale ayay u gudubtay taas marka waxay dhadaa waxaa weeye saameyn ka dhalatay xaalufinta deegaanka lagu hayo ayaga oo naftooda la ugaarsanayo oo hilibkooda suuqi la geynayo oo la cunayo oo la isticmaalayo iyo ayagii oo maxaa idhahdaye dhirtii ay harsanayeen qayb ka mida la gubay ama dhuxulaha loo isticmaalo ama ha la jaro oo dhismaha lagu dhiso iyo abaarihii soo noqnoqday ee deegaanka runtii saameynta ku lahaa waxaasoo dhan marka lasu geeyo ayaa waxay keenaysaa inay ugaadhay inay maaragtay saameyn ku yeelato deetana ama ay dhintaan ama ay barakacaanoo hoy ay ka heli karaan nolol iyo iyo meel ay ku nabadgalaan ayay tegayaan marka haddii deegaanka la xaalufiyo duurjoogta saameyn bay ku yeelanaysaa noloshooda iyo caafimaadkooda iyo badqabkooda intaba guud horta dadka horta wacyigooda in la dhiso oo loo sameeyo aqoon kororsi ku aadan muhiimadda ay leedahay ama ahmiyadda ay u leedahay deegaanka ugaadha qaybaheeda kala duwan qodobka labaad waxaa weeye wasaaradda waxaa ka go-an intii la heli kara insha allah dadka ayaga noocaasa in loo sameeyo shaqa abuur wax la yidhahdo wasaaradda waxaa jiray mashruuc dhan oo la yidhahdo proscol oo runtii aan ugu talagalnay waxyaabaha environmentiga sida dhuxusha dadka maarata jari jiray iyo iskaashatooyinka runtii ka howlana waxaasoo in looga faa'iideeyo oo loo bedelo inay helaan wax alternative loo yaqaano afka qalaad ama tabdiil inay helaan ay kaga badbaadi karaan noloshooda ay ku maareysan karaan wasaaradda hore dad badan shaqa abuur ugu samaysay dad badan tababar u samaysay dad badan baa xirfadlayaal ayay wasaaradda soo saartay annaga marka qorshaha noo yaalo wuxuu yahay cid kasta ee ugaadha lagu helo sharci darrada ah inaan la tiigsan doono laamaha ammaanka iyo sharciga waxa uu ka qabo wasaaradda oo horey u soo saartay sharci ilaalinaya deegaanka ah ayaa haatana bulshada ugu baaqday in ay joojiyaan xaalufinta deegaanka si duurjoogtii ay dib ugu soo laabato